gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta keydka daawada ee gobolka banaadir iyo dowlada hoose xamar oo ay fulintiisa iska kaashan doonaan maamulka gobolka banaadir iyo hay-adda qadar jaarati waxaana dhagax dhigan goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir agaasimaha waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose ee xamar mudane cabdiraxmaan axmed maxamuud oo dhagax dhiga mashruucan ka mahad celiyey ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay hirgelinta dhismaha keedka daawada mudane gudoomiye annagoo ka duuleyna siyaasadaada maaragtay dib u dhiska magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo caafimaadka waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan noo dhagax dhigtay keedkii daawada talaalka keedkii daawada agaasika caafimaad gobolka banaadir run ahaantii keedkan daawo wuxuu wax badan ka bedeli doonaa nidaamkii daawada loo keedi jiray iyo dhammaan maaragtay infrastructureka agaasinka caafimaadka farxad gaara ayay noo tahay maanta midan gudoomiye inaa noo dhex dhigtid ma rabo hadal badan inaa idhaahdo maadaama gudoomiyihii gobolka u joogo waxaan rabaa inaan aan ku wareejiyo maaragtay meega
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir oo u mahad celiyey dowlada qatar ayaa sheegay in ay ka go-an tahay fulinta mashaariic waxtar u leh bulshada iyo in caasimadu ay la tartanto magaalooyinka dhigeeda ah waa wax aada iyo aada noo farxad gelinaya in maanta aynu dhagax dhigayno kaydka daawada ee gobolka banaadir afar ilaa shan milyan oo qofaa ku nool marka aad iyo aaday noo farxad gelinaysaa inaannu dhagax dhigno halkii aynu ku kaydsan lahayn dawada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalahayn reer qatar oo noogu deeqay walaalkeenna dhinac taagan oo runtii aad garan kartaan kulaylka iyo hawsha adag oo uu ka soo maray isaga oo samayn kara inuu ku raaxaysto dalkiisa haddana noo huray wakhtiga dadka soomaaliyeed ma aha dad abaal daran wax kasta oo loo gala way ogyihiin dalka qatar markii ugu horraysa ma ahan oo ay hawshan iyo howlo namida noo qabtaan marka waxaannu leennahay ka ummad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka qof ahaanba waxaan leennahay jasaakumullahu khayran annaga aad iyo aad u umahadsanya gudoomiye ku-xigeenka iyo agaasimaha caafimaadka dhammaan shaqaalaha caafimaadka aad iyo aadaan idinkugu mahadinayaa hadda ka hor baan mar idii imid laakiin mar baan idiin iman doonaa oo aan si fiican u sheekaysan doonaa hawsha aa haysan waa muhiim waana ogtihiin marka waxaan uga faa'iidaysanayaa hawsha aa haysaan ilaahay uga cabsada wakhtiga waa laydinka iibsaday ee ku bixiya hawsha loogu talagalay wakhtiga haddii kale wixiinu xalaal noqon maayaan ogaada marka taas ku fakera idinkii agaasimka waa idin ammaanayaa ilaahay khayr ha nooga dhigo meeshaanna inaan ilaashanna aan ku talagalno